arrintaas anaga hade horta kenya iyo soomaaliya waad ogtahay soddonkii sano xaalada siyaasadeed amni iyo wanaaga ka dhexeeyey wixii kalifay inuu xiriirkan xumaanayo wixii kalifay inay arrimahan isbedelayaan waxaan qabnaa dowladda soomaaliyeed ka qancisa dadka soomaaliyeed meesha ay arrintu ka timi laakiin qaxooti fara badan baa meesha degan haddii dheer baan leenahay dowladdan maanta federaalka meesha lagu soo asaaso lagu dhisay oon muddada saddexda sano iyo biyuga fadinay waxay ahayd kenya niyad same fiican bay nala muujinaysay inay soomaaliya nala dhisto annaga hadda dadkaanu iskaashiga lena waa hay-adaha amniga ka shaqeeyo ayagana siyaasadda ma galaan dadka siyaasiyiinta annaga xiriir ma lihin marka waa inay dowladda soomaaliya wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo dowladda soomaaliya ka qanciso haggey ciladu ka jirtaa wallahi waa wax laga xumaan kara nin mas-uula oo soomaaliyeed oo xasaanada oo diblabaad oo dowladda walaalihiin derisa aaday in la soo celiyo laakiin maadaama hadda aniga aanu hadda habeenadan dhulkan ku jirna xuduudda waaba laga yaababa inaanu hadda laguba yar tahay war isgaarsiinta marka waa ka xunnahay damiir ahaan say wax u dhaceen laakiin waa inaan helno cidda mas-uuliyaddeeda qaadayso waa inaan helnaa ma loo bareeray mase waa caqabad annaga dhinaceena ka timid mase waa caqabad xaan ka timid wartaan kulahay wasaaradda dibadda aan rumaynaya arrintaa war ka soo saarta